asalkeeda masaladan mudaaharaadka iyo dadku inay soo baxaan ay wax muujiyaan culamada islaamku qaarna way banaynayaan qaarna waxay leeyihiin asal ma leh oo diinta raad kuma leh oo waxyaabaha gadaal ka yimid laakiin anagu hadda asal ahaan dhib uma arko laakiin waxaa dhib ka jiraa haddii ay ujeedada loo diyaarinayo ay tahay mudaaharaad siyaasadeed oo dowladdii markaas kafayladi ku ah aynan dhici karto in rabshado iyo iyo dhagax tuur iyo maaragtay shicaaraad dadkan bulshadan ewelba dhibaatada badan maaragtay soo martay qulubtoodan wax badan weli ku kala jiraan oo hadda lasoo yegleynaayo laga shaqaynayo haddii mudaaharaadka oo noqonayo mid qulubtooda wax sii kala gelinayo colaado abuurayo ama dowladdii iyo shacabka iska horkeenayo waxa weeyaan waa xaaraan wada noqonaya in laga qayb qaatana ma banaano dhiboona soo jiidaya laakiin mudaaharaad lagu cabirayo masalan afkaar oo silmi ah oo dowladdii aan maaragtay lagu dhibaateynayn laakiin dadku ay waxyaaba dhibaataa ku dhacay ku cabanayaan si silmigan ay u samaynayaan bar mucayan oo dowladdu ay la ogtahan la tago booliskuna la wargeliyo oo dusha laga ilaalinayo oo dadku ay shacaaraadkooda ay ra'yigooda ay ku dhiibanayaan oo silmi ah sida hadda kuwa nigeria ka dhacaayo oo dalba ka dhacaayo wax dhibaataa male laakiin hadda mudaaharaadka laga baqaayo waa mudaaharaad yacni siyaasadaysan oo rabshado wata oo sidii baabuur in lagu jejebiyo ama dawladdii lagu lagu dhaleeceeyo oo dhibaato looga hor yacni dhibaato abuuri kara ama dadka sii kala fogeyn kara